subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washingtonna idinkoo naga dhegeysanaya mawjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaali com dhegeystayaal waa khamiis lix iyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dagaal mar kale ka soo cusboonaaday deegaanka dawacley ee gobolka fafan ee dowlad deegaanka soomaalida iyadoo maamulada dowlad deegaanka la sheegay in markaasi iyo somalilan uu midba mid kale uu ku eedeeyo colaadan markii aan ka sheekeeyo doonta labada doon oo liida ka baxday saddex saddex qof aa saarnaayeen oo kolley doonta ugu horreysa oo la weynaayo waxaa waday nuur suuf masaajid ayada toddoba maalmood maray maqan tahay kadib waa soo gashay waa la helay sharaacii ku timid iyadoo matoorkaa ka hallaabay doon walba saddexaa saar markaan kuu soo kabo ibraahim daanduray
waraysi ku saabsan kalluumaysato soomaaliya oo ku maqana badda na waad dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in ugu yaraan kow iyo toban qof lagu dilay duqayno ay ciidamada israa'iil aroornimadii hore khamiista maanta ah ay ku garaaceen khaza shan ka mid ah dadka ayaa lagu dilay madfac lagu dhuftay guri ku yaala xaafadda zaytuun ee magaalada khaza sidaasna waxaa xaqiijiyey ilawareedyada caafimaadka waxaa laga cabsi qabaa in dhimashada ay intaasi ka badato weerar kaleeto ayaa waxaa la xaqiijiyey in lagu dilay shan wariyaal kadib markii madfac lagu bartilmaameystay baabuur ay saaraayeen oo ku sugnaa xarunta cusbitaalka al cawda ee xerada qaxootiga nusreed ee bartamaha khaza wariyaasha ayaa la sheegay inay u shaqaynayeen telefishinka al qudus ulyoom warbaahinta falastiiniyiinta iyo wariyaasha maxalliga ah ayaa sheegay in baabuurka suxufiyiinta lagu dilay u watay calaamado lagu garto warbaahinta iyo wariyaasha wariyaasha la dulay ayaa warar ka soo tebinayay xaaladda cusbitaalka iyo xerada nusred ma jiro wax wara oo arrintaas ku saabsan oo ka soo baxay dhinaca ciidamada israa'iil arbacadii shalana xamaas iyo israa'iil ayaa midba midka kaleeto waxa uu ku eedeeyey dib u dhac kale oo ku yimid heshiiska laga rajo qabay in labada dhinac ay ku gaaraan xabad joojin ka dhaqan gasha khaza iyo in la sii daayo lahaystayaasha ku afduuban khaza halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington kun shan boqol iyo soddon iyo afar maxaabiis ah ayaa arbacadii waxay ka baxsadeen xabsiga mabuto ee dalka mozambique iyaga oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha maalintii saddexaad ka socday ee ka dhashay xaqiijinta muranka dhalisay xisbiga frelimo ee muddada dheer xukumayey inuu ku guulaystay doorashooyinkii dhowaa maxaabiisa ayaa waxa ay ka baxsadeen xabsiga ugu weyn oo sida weyn loo ilaaliyo meel shan iyo toban kilomitir u jirta caasimadda sida uu ka sheegay shir jaraa'id taliyaha booliiska dalkaasi bernardino rafael soddon iyo saddex maxaabiisa ayaa la dilay shan iyo toban kalena waa la dhaawacay iska hor imaad dhex maray shaqaalaha taliyaha booliiska rafael ayaa waxa uu sheegay iska horimaadkaasi oo xabsiga ka dhacay in howlgal ay sameeyeen ciidamada lagu dilay ilaa iyo boqol iyo konton baxsad ahaa rafael ayaa sheegay in ku dhowaad soddon ka mid a maxaabiista lala xiriiriyey kooxo hubaysan oo ka dambeeyey rabshado iyo weeraro ka dhacay waqooyiga gobolka cabo delgado toddobaadii sano ee lasoo dhaafay ayna markaasi la sheegay oo uu yiri xaaladdu inay si aad ah u tahay mid laga walaaco warkiina dhegeystayaal waa naga intaas dagaal sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa arbacadii mar kaleeto ka dhacay deegaanka dawacley ee gobolka faafan ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya dagaalkaasi ayaa daba socday iska horimaad ka dhacay isla deegaanka waxaa warbixinta jijiya ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata dagaalkan ka dhacay deegaanka dacawaley ee degmada xarshin ayaa waxa uu dhex maray waxa ay dowladdu ugu yeedhay dabley hubaysan oo ka soo tallaabay xadka somalilan iyo ciidanka booliska deegaanka soomaalida iyadoo dowladda deegaanka ay sheegtay in dableydani weerar ku soo qaaday fadhiisimo ciidanka deegaanka uu ku lahaa aaggaasi inkastoo xogta la heli karo halka dagaalku ka dhacay ay adag tahay sababo la xidhiiro isgaarsiinta oo go-an haddana waxaa la soo sheegayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu jiro dagaalku waxa uu bilowday subixii hore ee arbacada ila ka madax bannaan labada dhinac ayaa v o a u sheegay in ay jiraan dhaawac iyo dhimasho la geeyey isbitaalada hargeysa iyo magaalada jigjiga haddaba maamulka dowladdeegaanka soomaalida ayaa war ka soo saaray xaaladda dagaalka dacawaley waxaana warmurtiyeedka lagu sheegay dabley hubaysan oo kasoo gudbay xadka somalilan ayaa maalmihii ugu dambeeyey khalkhal iyo nabadgelyo darro ka waday gudaha deegaanka gaar ahaan dhuldaaqsimeedka u dhexeeya labada degmee xarshin iyo caale maleeshiyaadkan ayaa tira ciidanka booliska deegaanka ah oo nabad ilaalin u joogay aaggaasi ku laayey ayaa lagu yidhi maalmo ka hor balse dowladda deegaanka soomaalida oo tixgelinaysa codsi ka yimid waxgaradka iyo odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa fursad u siisay cuqaashaasi in si nabadgelyo ah xadka looga saaro dableydaas iyo in sharciga dib loogu soo dabaalo deegamadaasi balse nasiib darro ayaa la yidhi dableydaasi oo ka dhagacdeegtay soo jeedinta waxgaradka ayaa weerar ku soo qaaday fadhiisimaha ciidanka booliska deegaanka hay-adaha ammaanka deegaanka ayaa ku howlan gudashada ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka waajibaadka ka saaran ee soo celinta saraynta sharciga iyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta deegaanka dhanka kale waxaa nasiib darro ah ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka in wasaaradda amniga ee somalilan ay si guracan oo ka baxsan daris wanaagga iyo curfiga dawliga ah uga faallooto arrimaha ka dhacaya gudaha deegaanka waxaana ku boorinayna ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ka soo baxay maamulka dowladdeegaanka soomaalida wasiirka amniga somalilan inuu joojiyo gogoldhaafkan siyaasadeed ilaaliyana xidhiirka darisnimo iyo kan dowladnimo ee qeexaya arrimahan oo kale war-saxaafadeedkan ayaan lagu xusin inta uu la egyahay khasaaruhu dhanka kale war-saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka amniga gudaha somalilan ayaa lagu yidhi cabdalla maxamed carab oo ka mas-uul ah amniga qaranka jamhuuriyadda somalilan kuna hadlaya afka xukuumadda waxa uu cambaaraynayaa xasuuqa ay deegaanka dawacaley ee maamulka soomaalida etoobiya ay ka geysteen ciidamada liyu booliska kuwaas oo xasuuq u geystay ayaa lagu yidhi dad shacab ah oo xolodhaqato ah arrintaasoo ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha iyo hannaanka dowladnimo xukuumadda somalilan ayaa warkeeda ku sheegtay in madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar uu u caddeeyey somalilan sida uu uga xun yahay falalka foosha xun ee ka dhacay deegaanka dacawaley ciidamada liyu booliska ayaa deegaanka dacawaley ka afduubay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka madax dhaqameedka ka soo jeeda somalilan kuwaasoo halkaa u tegay ka shaqaynta nabadda iyo daminta colaadda halkaa ka dhacday maalmihii u dambeeyey taasoo ah gef iyo xadgudub cad waxaa intaasi lagu daray in somalilan xiriir la samaysay dowladda federaalka etoobiya islamarkaana labada dhinac ay berri ka wada hadli doonaan xaaladda colaadeed ee halkaasi ka jirta iyadoo kulankooda uu ka dhici doono xadka ay wadaagaan goobta uu dagaalka ka dhacay ee deegaanka dacwaley ayaa waxay wararku sheegayaan in haatan ay gacanta ku hayaan ciidanka booliska dowlad deegaanka soomaalida maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
kudhowaada toban ka mid ah kalluumaystada ka jilaabata xeebaha magaalada muqdisho ayaa muddo bil ah lagu la-yahay badweynta indiya iyadoo loo malaynayo in ilaa iyo afar doonyood oo ay la socdeen ay saameeyeen dabeelo xoogan ama ay ku timid cillad dhinaca matoorada ah faahfaahinta kalluumaysatadaasi la-yahay ayaa waxaan ka waraystay kamaal maki aweys oo ah guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis ee magaalada muqdisho
waa mahadsantahay ibraahim daadurey doomaha markii aan macnaha aan ka sheekeeyo waxaa jirto cillado oo oo bilowdaan xiliyada dabeelaha oo hadda aan ku jirno kale isibka bilowgiisa hore oo macnaha dee markii uu bilaabanayo wuxuu sameeyaa iyadoo aan macnaha dabeelaha saamiinka aan la filinayn oo lagu talagelin oo badda shubaar loogu talagelaayo oo markaas xilli shubaar lagu jiro oo macnaha marka uu soo bilaabanayo habeenkii marmar oo dabeelo goosgoos uu keenaa marka waxaa dhici karta dabeelahaas inay saameyn ku yeesheen in motoorka cillad ay ku timid waa dhici kartaa maqnaashadooda taas inay sabab u tahaan aaminsanahay ma faham ibrahim goormeed dareenteen in la waayo wallaahi adiga hadda twenty seven ilaa iyo soddon maalmood ayay naga maqan yihiin doomaha markii ay teebteeb u kala baxeen laakiin soddonkaasi macnaha afartoodaba ay maqan yihiin marka laysku kekeeno kalluumaystada afarta doonyo saareed tiradooda ma noo sheegi kartaa markii aan ka sheekeeyo doonta labada doon oo liida ka baxday min saddex saddex qof baa saarnaayeen oo kolley doonta ugu horreysa oo la weynayo waxaa waday nuur suufi saajin ayada toddoba maalmood maray maqan tahay kadib waa soo gashay waa la helay shiraacay ku timid iyadoo matoorkaa ka allaabay doon walba saddexaa saar markaa kuu soo kabo ibraahim daandure wax wara ma ka hesheen marka tan iyo intii aad weydeen kalluumaystadaas aha waxaan ka helay doon waaba soo naqatay oo ilaaha keenay toddoba habeenay ma naga maqneed laba doonna waxaan ka helay mid hadda markaba inay saaran yihiin oo laba qof ay saarnaayeen oo ay joogaan singapore ay joogaan oo markaas badda ka qabtay oo ilaa ay hadda saaran yihiin oo haddii hadda loo baada kabtankii macnaha oo ay nagala soo xiriireen teleefonkiisa welina aysan markabka ka degin laakiin laba nin ay doontaasi ay ku baxeen laakiin saddexda kun oo doonoo kale saddex saddex qofaa saarneen marka midda kalena magaalada maladiimisaa laga sheegay ayagana saddex ay ka koobnaayeen doontaas sakabuur laga sheego hadda kabtanka markabka wada uu kasoo hadlo oo wiilasha ay la saaran yihiin na waxaa waaye labay ka kooban yihiin midda maladiimisna saddex waaye saas waa marka doomanka badanaa waxay ku baxaan saddex ay ku baxaan marka saasay u kala maqan yihiin midna waa soo naqata oo ilaha soo soo bixiyay toddoba maalmood markay naga maqneen oo dhib badan ay la kulmeen yaraashin la'aan kalluumaysataan soo noqotay midin warrameen siday wax u dhaceen waa noo sheekeeyeen waraysigaan la yeelanay waxaan dhahnay maxaa ciladan keenay in ay aad macna toddoba habeen aa maqnaataan maxaa ciladaa sabab u ahay waxay dhaheen galabtii xogar matoorkii cilada aan ku arkoy markii aan dalabka aan dhigaynay markii subaxdii la gaaray oo malaagii iyo jeesadii annagoo ciladeena aan iska qabna aan sii dhiganay aanslena subaxdii matooraa heli doontiin oo badii jiidma nagula jiro kuwaasaad garab weydiisan doontiin cilad waxaa dhacday matoorada inay iswaayeen oo dabeel ay la tagtay meel dheer ka tuurtay ilaa iyo toddoba maalmood ay biyahaas ay ku jireen raashin ku filan aysan wadanin ugu dambeynna waxay ku yimideen doontii matoorkeeda ma ku imaanin shareecay ku yimideen nin takhasus u leh oo aad badda uga soo shaqeeyey oo naaquudayaasha ugu khatarsan ku jiro waaye shareecii oo waagi hore adooma guudayaasha markii aan lahaan jirnay oo aan ku shaqeyn jirno horumarka hadda soomaaliya ay ku tallaabsato doomaha burburtooyinka intaan la samaynin lixdanlayaashan hadda loo wato oo dheereeyo guuriyaasha lagu shaqeyn jiro ku shaqeyn jiray marka shareeca oo soo taagtay ninkaas waxaa saaciday shareecaas oo ku yimid marka habeenka ugu dambeysay asagoo biyo laba iyo toban meel joogo ayuuna soo wacay waxuu dhahay magaalada xeebta uu soo dhawahay waxaana aan joogaa biyo laba iyo toban meeleh waana kusoo dhawahay kolley magaala ii booqatow dhahay marka cadalow ka dhacay kadibna magaalada muqdisho isagu kusoo gaar lahay aan ka shaqaynay ninkaas asoo nabad qaboona soo gaaray toddoba maalmood oo ku jiray qoladan kale laakiin badda aaday u dheeraysa labada doon hadda la qabtay iyo doonta naga maqano hadda aanba lahaynba iyadoo magacay jaani cirmeel ay dhigtay gudoomiye kamaal maki maxaa noogu sheegi karaysaa dareenka qoysaska kalluumaystada hadda maqan wallaahi dareenkooda aada ugu kacsan yahay marka ayaga laga soo tagana annagu oo hadda aan maamulka iskaashatada kalluumaysiga dankulmis aan nahay aan dareenkeena aan deganayn qofkii cunugii uu dhalay uu ka maqan yahayna waa naga dhib badan yahay taas waxaa waaye wax aan macnaha looqaateon ahayn waaye marka horena waa u dhacday dhacdooyin oo saasoo kale waa nagu dhaceen dadkooda qaarkood waa keennay oo sirlanka dadaan ka keennay ilaa isqofe maldiimista laftigeeda xataa ayaa dhaweyta mar reega ka keena oo dhalinyaro ah ka keena cali cambar iyo wiilashiisa marka ciladahan waa dhacaan qaarna siday nooga baxeen nooga maqayin waa gartay marka maadaama aad tahay guddoomiyaha iskaashtada kalluumaysiga dankulmis maxaad codsanaysaa maadaama ay kalluumaystadaas hadda ay maqan yihiin waxaan codsanaa wasaaradda kalluumaysiga in ay bes ay macnaha doomankan loo sameeyo oo laga hago oo macnaha gurmad looga samayn karo oo ay qaada karaan oo qofka markii oo markaas meel dhexe uu ku hallaabo ama badaa badda gudaheeda ku jiro horta daandure waxaa ugu dhib badanba internetku wuxuu kaaga haraa adiga biyo gaaban biyo oo qaarkood marka la gaaro ilaa laba iyo toban meel labaatan meel camal markii la gaaro internetkii adiga waa isweynaysiin internetkii marka qofka taleefonka aduu cilad adiga qabatay oo kasoo hadli lahay meeluu ku haraa oo badda gudaheeda ku haraa baddan macnaha aaday u weyn tahay gudaheeda oo meel lasoo koobi kara maaha internetka doara marka xiriirkan oo isgaarsiinna uusan wadanin qofka mar walba noloshiisa halisay ku jirtaa marka waxaan rajaynaynaa oo wasaaradda kalluumaysiga iyo kolley hay-adaha ay la kaashan doonto in dadkan base loo sameeyo ay macnaha hadda markay culays arkaan internetkanna oo macnaha oo axad uu leeyahay oo meel uu ku egyahay in macnaha isgaarsiin lagala xiriiri karana ay wasaaradda u samayso intaasa horta aniga aan ku dardargelin lahay wasaaraddana waa noo sheegtay in macnaha holahaas ay wax ka qabanayso ay dardar gelinayso arrimahaas in laga shaqeeya ay macnaha ay u diyaar u yihiin marka taas waa rajadayda waa noo fiican tahay marka waxaa kaloo jiro ibrahim ay ku shaqeeyaan geed jahey la yiraahdo jaheeyaadka mar macnaha ciladaa ku timaado mar qofkii biyo oo saragogeliin oo gudaha inuu galaa roob iyo dabeelo qabsanayaan meel ay magaalada ka jirto xataa jehiy in la isticmaali waayaa dhici karto marka waxaana aniga aan ku talinaa wasaaradda iyo dowladda soomaaliya baan ka codsana anigoo ah guddoomiye iskaashada kalluumaysiga donkulmis in dadkaas base oo diyaaradaha lagala xiriiroo kale loo sameeyo qofka markuu cilad la kulmo inuu beeskaas oo kasoo hadlo oo inta kale xataa dhibkiisa oo ilaashan karo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dankulmis oo khadka telefoonka iigu warramayay isagoo uu jooga magaalada muqdisho halkani waa washington guddiga amniga gobolka bari ayaa arbacadii soo saaray awaamir ku aadan xaqiijinta amniga guud ahaan gobolka guddiga ayaa sheegay inaan hub sharci darro ah aan lagu qaadi karaynin magaalada boosaaso warbixintan waxaa boosaaso nooga soo diray wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf kulankan oo ay isugu yimaadeen guddiga amniga gobolka bari ayaa waxaa lagu soo saaray fariimo kala duwan oo ku aadan arrimaha amniga magaalada boosaaso kaasoo ugu horreeyey in magaalooyinka gobolka bari aan hub sharci darraha lala dhex mari karin ciddii lagu qabtana sharciga la horgeyn doono mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in puntland ay bilowday dagaal ka dhana argagixisada taasoo lagu xaqiijinayo amniga guud iyagoona sheegay in heegan la geliyo dhammaan ciidamada iyo taliyayaasha gobolada bari si looga hortago firxad ay sameeyaan kooxahaasi guddoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shahdoon oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in mamnuuc ay tahay wax kasta oo khalkhal gelinaya amniga gobolka isagoona sheegay in la mamnuucay in sahay loo qaado kooxaha argagixisada docdo kalena waxa uu sheegay in qofkii falkaasi lagu qabto maamulka uu tallaabo ka qaadi doono halka sidoo kalena uu fariin u diray ganacsatada magaalada boosaaso
kow waa inay la shaqeeyaan ciidanka marka koowaad ciidanka buuraha ka dagaalamaya in taakulaintooda laga shaqeeyo la taageero wixii firxad ah oo soo carar ah inay qabtaan baa looga baahan yahay taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka iyo shacabkana waxaa la farayaa in ciidanka taageeraan lana shaqeeyaanin magaalada boosaaso awaamiirta ka soo baxday amarka koowaad wuxuu yahay askari aan shaqo loo dirin oo la ogeyn oo howlgal ku jirin oo magaalada dhexdeeda qora ku qaadan karaa ma jiro dhammaan baraha kontaroolada gobolka bari waxaa la farayaa askarigii qoraysita iyo qofkii shacab oo qoraysita inay qabtaaneen askariga aan shaqo loo dirin oo howlgal ku jirin waa in la qabto iyo qofkii shacab oo qoraysita waxaa mamnuuc ah mukhaadaraadka isaguna waa mamnuuc waay waxa kale oo mamnuuc ah wax kasta oo khalkhal gelinaya ammaanka puntland iyo ammaanka gobolka bari waa mamnuuc isaguna waxaa mamnuuc ah in khawaarijta loo qaado wax sahaya gaarigii lagu qabto iyo qofkii lagu qabto waa xarig wey isagana amarka kale oo lasoo rogay wuxuu yahay ganacsatada waxaa la rabaa shirkadaha dhammaan in lagu xiro kaamarooyinka dhammaan shirkadaha gobolka bari magaalada boosaaso shirkadii aan kaamaro ku xirin tallaabaa laga qaadaya waa in kaamaro lagu xiro waxaa kaloo la farayaa dadka reer puntland ama reer boosaaso wey reer magaalada boosaasaan ka hadlaynaa waxaa la rabaa in lala shaqeeyo ciidanka nabadgelyada ciidanku howlgal buu samayn doonaa haddii ilaa hidmo wixii dembiilaha ay qabtaanninna waa la xiraya haddii ilaa hidmo sharcigaana laga horgeyn doonaa taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdiqaadir jaamac diriir ayaa isna sheegay in la mamnuucay hubka lagu iibiyo magaalooyinka iyo weliba kooxaha dadka tahriibiya waxaana uu sheegay in kooxahaasi ay qayb ka yihiin argagixisada waa sida uu hadalka u dhigay
waxaan rabnaa inaan laba qolo si gaara ugu degno oo aanu aaminsannahay argagixisadu midna inay dadka kusoo gudbiso midna inay hubka ku keensato qolada hubka maanta waxaan siinaynaa digniintii ugu dambaysay argagixisada buuraha saaran cidda hubka kontrabaanka keenta baa hubaysay waan la dagaalamaynaa waan caddaynaynaa qarina mayno waxaan leenahay wax hub dambe oo aad ku iibin ka dhanin magaalada ma jiro wax dambe oo aad ka soo rogi ka dhaninna ma jiro haddii aad ka soo rogtaan oo laydinku qabtana qiil uma raadsan ka dhanin dad badan baa waxay waxay iyagu hub u waday meelo kala duwan oo dhaqaalo uun ka raadinayay haddana dib waxay ka dhigteen inay wax saxa ay wadeen oo dib u soo raadsaday marka waxaan rabnaa inaan uga digno dadka hubka ah hubkaasu isaga argagixisada waxaa lagula dagaalamayo isaga iyaga aan u iilaynaa inay keeneen dadka kaletana waa dadka tahriibka ka sameeya argagixisadu gobolada waxay isaga gudubtaa tahriib ahaan bay isaga gudubtaa marka waxaan rabnaa inaan uga digno cid kasta oo dad tahriiba soo gelisa goboladan soo gelisa inaan si gaara ula xisaabtano waxaan rabnaa inaan iyadana baaq u diro ganacsatada ganacsatada waxaan leenahay hantidiinna ha ku shaqaysanina naar haddii hantidaada inta xoog lagaaga qaado oo wax aadan raalli ka ahayn aad dhididay lagaa qaado oo loogu sameeyo bulshada qarax iyo iyada dib loogu qarxiyo oo hantidaadii lagu gubo oo naftaadii lagu dilo hantidaas waxaa ka fiican inaadan yeelan kolley adoo dhimanaya waxaanu leenahay waddo saxa ku dhimo hantidaada meel wanaagsan uga faa'iidayso oo aakhira meel wanaagsan marso duqa magaalada boosaaso cabdifataax maxamed cusmaan ayaa isna docdiisa faray dadka guryaha degan magaalada boosaaso inay xiraan luuqyada furan si looga hortago wax kasta oo lidi ku ammaanka
waxaan kaloo ku darayaa in dhammaan luuqyada furan oo guryaha u dhexeeya la xiro ma jiri doono luuq furnaan doona oo markaas aan ahayn luuq wado a gaari mari karo luuq yar oo dhan waa la xirayaa gurigii markaas lagu arko in luuqiisu furan yahna ganax baa ku dhici doona sidoo kale layraynta iyo dhiraynta magaaladana in insha allahu tacaala ay ku baraarugsanaadan guddoomiyaasha xaafadaha guddoomiyaasha xaafadaha kuwa laamaha guddoomiyaasha tabeelaha guddoomiyaasha kaamamka waxaa halkan ka faraynaa inay si dhow ay ula shaqeeyaan ciidanka puntland ayaa sheegtay in dhowaan ay qaadi doonto dagaal ka dhana argagixisada taasoo ay ku sheegeen in dhibaato ay ku hayaan shacabka iyo weliba ganacsatada gobolka bari ee puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinleeyahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haddaan dib idin xusuusiyo wararka saraakiisha caafimaadka khaza ayaa sheegay in ugu yaraan toban qof lagu dilay duqeyno ay ciidamada israa'iil aroornimadii hore ee khamiista maanta ay ka geysteen magaalada khaza shan ka mid ah dadka ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay madfac lagu dhuftay guri ku yaala xaafadda zaytuun ee magaalada khaza sidaana waxaa xaqiijiyey ilo wareedyo caafimaadka waxaana laga cabsi qabaa in dhimashada intaasi ay kasii badato weerar kale ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay shan suxufi kadib markii madfaca lagu bartilmaamaystay baabuur ay saaraayeen oo ku sugnaa xarunta cusbitaalka al cawda ee xerada qaxootiga nusreed ee bartamaha khaza wariyaasha ayaa u shaqaynayay telefishinka al qudusulyoom warbaahinta falastiiniyiinta iyo wariyaasha maxalliga ayaa sheegay in baabuurka suxufiyiinta lagu dilay uu watay calaamadaha lagu garto warbaahinta iyo wariyaasha kun shan boqol iyo soddon iyo afar maxaabiis ah ayaa arbacadii ka baxsaday xabsiga mabguto ee dalka mosambiq iyagoo ka faa'iideysanaya qalalaasaha maalintii saddexaad ka socda dalkaasi ee ka dhashay xaqiijinta muran isagu dhaliyey xisbiga faralemo ee muddada dheer xukumayay inuu ku guulaystay doorashooyinkii dhowaa warkiina waa naga intaasi kusoo dhowaadaa heestan middan gayaankiiho guurtidaydii geesmaraayemiddan gayaankiiho guurtidaydii u gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya inlay garaabo la ii geli maanku gamilaaye inlay garaabo la ii geli maanku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay
gacaladaydii codkii maxamuud gaaywarow waxaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale awood ku kulmi doonno sidaa iyo
gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye